إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saynu shalay ballan qaadnay waxaynu maanta in sha allahu tacaala aynu dul mari doonnaa innagoo xoogaha sharax koobanna ka bixinayna bayaankii hay-atu kibaar alculamaa ka soo fulay xawla mas'alati takfiir maanta ay taarikhdu tahay toddobiyo tobankii bisha ramadaan kun iyo afar boqol iyo lix iyo labaatankii hijriyada calaa saaxibiha afdal salaati watasliim ugu horayn hay-atu kibaar alculamaa culamo waaweyn weeye oo ka guda ballaadhan yani markaa lajna daa'ima oo ilaa markaa labaataneeyo gaadhaya ayaa hay-atu kibaar alculamaa markaa la yidhaahdaa waana culamo markaa cilmi iyo diin markaa lagu dooray ama lagu cayimay lana garan karo ragga markaa waxaa ku jiray oo ragga ku jiri jiray dee waxa weeye samaxatu sheekh cabdilcaziiz ibnu baaz fatwadanna waxay soo baxday ama bayaankana waktigiisii bay soo baxday waxaa ku jiri jiray moxamed ibnu saalex alcuthaymiin waxaa ku jiri jiray waxa weye saaxibu tawdiix alu basaam yani waxaa ku jiri jiray amaba ku jira iminkaba yani markaa saalix fawsaan yani muftiga hadda xaaliga ah cabdilcaziiz ibnu cabdillaahi ali shaykh culamo fara badan oo waaweyn ayaa ku jira hay-atu kibaar alculamaa qaarkoodna soo mareen oo yani markaa u timi geridi raxima allahu amwaatahum wa xafida axyaa'ahum bayaanku wuxuu ka kooban yahay laba mawduuc buu khuseeyaa mawduuc waa atakfiir waa gaalaysiinta mawduuca labaadna waa atafjiir waa qarxinaha waxa la yidhaahdo labadaa mawduuc ayuu bayaanku khuseeya saa ku arki doontaan in sha allahu taala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه mahad ilaahay baa la gaara naxariis iyo salaami rasuulkiisii muxameda salى اllahu عalayh wasalam korkiisa ha ahaato ama la yidhaahdo wالsalaatu ammaan iyo wsalaamu salaami calى rasuuli illaahi rasuulki ilaahi salى اllahu alayh wasalam korkiisa ha ahaato wa calaa aalihi qaraabadiisii korkooda ha ahaato wasaxbihi iyo asxaabtiisa korkooda ha ahaato waman ihtadaa bihudaah iyo ciddii ku hanuuntay hanuunkoodii ciddii ku hanuuntay korkooda ha ahaato yani ilaa ywmi اlqiyaama ayaa loga jira marka asalaa waxa uu yidhi abulcaaliya salaat llahi tana'hu calayhi cinda almalaa'ika ilaahay salaadiisu waxa weeye waa inuu malaa'igta agtooda ka ammaano weeya waxaa kaloo mashhuura culamada qaar in ay ku fasiraan salaada raxmed ibn اlqayim aljawziya kitaabkiisa la yidhaha jalaa lafhaam fi salaati calى khayr اlanaam waxa uu tilmaamaa labada macne markuu sheego ayuu wuxuu tilmaamaa wejiga abulcaaliya ku fasiray oo ah sanaa llahi calayhi cinda almalaa'ika inuu shan iyo toban weji kaga raajaxsan yahay in raxmad lagu fasiro hamsata cashara wajhan shan iyo toban weji inuu kaga raajaxsan yahay ayuu sheegaa markaasuu awjuhda sardinaya culamada qaarkood waxay ku ishkaal bixiyeen haddii raxmad lagu fasiro waxaa looga jeedaa sida ibnu cuthaymiin oo kale uu yihi raxma khaasa oo raxma caama loogama jeedo ama bacdu intaa dabadeed miya فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف وحمركا دراسيي oo ka baaraan degay majliska hay-atu kibaari alculamaa fii dowratihi ataasicati walarbaciin yacni dowradiisii soo wareegaysay bimacnaa imaatinkiisii wareegtada ahaa ee sagaal iyo afartanaad ee almuncaqidaةi ku guntamay biطaa'ifi magaalada طaa'if la yidhaahdo ibtida'an min taariikhi yani iyadoo laga soo bilaabo taariikhda اليوم الثاني من الشهر الرابع تسعة عشر وأربعمائة وألف هجرية ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وكن يأفر بقول يسغال يتبنك هجرية أي ضعف ابن بازي ابن عصيمين بوا النوريين آه وحاني كم بديهين يعني هيئة كبار العلماء ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت waxay ka baaraan degeen waxa ka dhacaya in fara badan oo ka mida beledada markaa islaamka iyo wagayriha beledada kaleba ka dhacaya sida kuwa gaalada oo min atakfiiri watafjiiri oo gaalaysiin ahaatay iyo watafjiiri qarshina ahaatay iyo wamaa yanshau canhu waxa markaa takfiirka ka dhalanaya canhu ay cani takfiir oo min safki dimaa'i dhiigaga in la daadiyo ahaatay wa taqriibi almunsha'aati dhismayaasha in la qaribo ahaatay dhismayaashaasi ama gurya ha ahaadaan ama biriijya ha ahaadaan ama waxyaalo kaleba ha ahaadaan wa nadaran ilaa khuduurati hada almri eegis la eegaayo khatarta uu arrinkaasi leeyahay wamaa yataratabu calayhi iyo waxa ka dhalanayo min ishaaqi min ishaaqi arwaaxin nafo markaa tegsiinta la tegsiinayo la bixinayo ahaatay oo jidhkeedii jidhkay ku jireen laga saarayo faqad ra'a almajlisu isdaara bayaanin yani wuxuu tilmaamayaa beledo fara badan iyo dhoolal badan wax ka dhacaya oo beledadaasi markaa beledo islaama iyo beledo gaalaaba ay isugu jiraan oo yani markaa ay ka mid tahay gaalaysiinta cid lagu gaalaysiinayo xaq darro yani takfiirka wixii xaqda cid lagu gaalaysiinayaa iyada markaa ciddii dani ma jirto laakiin waxa uu ka hadlayaa min atakfiiri yani gaalaysiinta waxaase markaa muraadka looga danleeya ay tahay oo kay inkirayaan ay tahay culammadu waa gaalaysiinta xaqdarrada ku dhacaysa iyo watafjiri watafjiiri iyo qarxinaha wamaa yanshau canhu iyo waxa taa ka dhalanaya ay canhu cana takfiir ka dhalanayo min safki dimaa dhiigag macsuuma in la daadiyo ahaatay wa taqriibi almunsha'aat dhismayaasha in la qaribo ahaatay wa nadaran ilaa khuduurati hada alamri eegis la eegaayo daraaddeed khatarta arrinkaasi uu leeyahay wamaa yataratabu calayhi iyo khatarta uu leeyahay waxa ka dhalanaya oo min ishaaqi arwaaxi nafa in la saaro ahaatay oo jidhkay ku jireen laga saaro oo la dilo faqad ra'a almajlisu majlisu hay-ati kibaar alculamaa waxa uu arkay isdaara bayaanin inuu bayaan soo saaro bayaankaasoo yuwadixu fiihi uu ku caddaynaayo xukma dalika nusxa lilahi walicibaadi uu ku caddaynayo xukma dalika kaa xukunkeeda nusxa lilaahi uu u caddaynayo nasteexo ilaahay dartii uu nasteexaynayo walicibaadihi addoommadiisa uu nasteexaynayo addoommada ilaahay uu nasteexaynayo wa ibra'an lidimmati beri yeelis ay beri yeelayaan daraaddeed lidimmati dimmada ay beri yeelayaan oo waajibka saaran ay iska ridayaan oo dimadooda ay ku beri yeelayaan arrinkaas wa isaalatan lilabsi fi lmafaahiimi iyo markaa tagsiin la tagsiinaayo oo la suulinaayo lilabsi yani dheehgalka ama markaa khaladka fi lmafaahiimi fahamada markaa gudahooda markaa ku dhacaya waxyaalaha la fahmay labsiyada iyo khaladka ku dhacay ee dadka qaarkood waxyaalaha qaar iska dhex galeen iskaga qaldameen dheehaana la suulinaayo iyo khaladkaas ladaa man ishtabaha calayhi اlamru ciddii marka waxa weeye umuuruhu ay isaga ekaatay agtooda uu ka dhehgalay oo laga suulinayo dhehgalkaas fii daalika marka umuurahaas gudaheeda uu markaa amarku marka uu ka dhehgalay fii daalika xaaluu amarku ku sugan yahay fii daalika arrinkaa la soo sheegay fanaquulu waxaan odhanaynaa wabilaahi tawfiiqu ilaahay baa waafajintu yani markaa ay ahaataye oo ilaahay baa ka wax waafajinaya waa allahe fanaquulu waxaan odhanaya wabilaahi atawfiiqu yani walxaal markaa bilaahi atawfiiqu ilaahay ay ku sugan tahay waafajintu oo ka wax waafajinaya uu isisaga yahay waxaan odhanaynaa awalan ugu horayn atakfiru xukmun sharciyu gaalaysiintu waa xukum sharciga loo nisbeeyey maradduhu ila allahi wa rasuulih meesha loo celinayaa xagga loo celinayaana ama celintiisuna ila allahi waa xagga ilaahay iyo wa rasuulihi xagga rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam wey fakama ana ataxliila wataxriima siduu u yahay xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta waliijaaba iyo waajibintu ila allahi wa rasuulih xagga ilaha iyo xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam sida loogu celinaayo wax xalaalaynta wax xaaraantinimaynta wax waajibinta xagga ilaha iyo xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam sida loogu celinayo fakadalika atakfiiru saasoo kaley ahaatay gaalaysiintu oo iyadana waxay noqonaysaa in xukunkeeda allah loo celiyayo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam walaysa kullu maa wusifa bilkufri ma ahaanin wax kasta oo lagu sheegay gaalnimo oo min qawlin odhaah ah aw ficlin ama markaa ficil ah fal la sameeyo ah yakuunu kufran akbara mukhrijan can ilmilla inuu noqonaayo yacni kufri weyn ama gaalnimo weyn oo qofka markaa diinta ka saaraya inuu noqonayo maaha ee waxyaalaha markaa nusuusta ay ku magacaabday kufri a ku magacawday kufri waxay u qaybsantaa kufri akbar iyo kufri asqar ayay u qaybsantaa marka shay kastoo kufri lagu sifeeyey ama lagu magacaabay macnihiisu ma aha inuu yahay ilaaba ilaa mid qofka diinta ka saaraya ee waxaa jira waxyaalo nusuusta loogu magacaabay aayaadkii axaadiista gudahooda kufri haddana aan ahayn mid qofka diinta ka saaraya ee uu yahay kufrun duuna kufrin yani kufrun duuna kufrin kufri ka sokeeya kufrigii weynaa ee qofka diinta ka saarayay mid ka sokeeya inuu yahay ayaa jira walama kaana maraddu xukmi takfiiri ila allahi warasuulih markuu ahaaday xukunka takfiirka halka loo celinayaa xagga ilaahay iyo rasuulka sala allahu alayhi wasalam lam yajuz ma banaana an nukafira inaynu gaalaysiino ila man dalla alkitaabu wasunnatu calaa kufrihi dalaalatan waadixa inooma bannaana an nukafira inaynu gaalaysiino ilaa man dalla alkitaabu miduu qur'aanku ku tusiyey mooyaane wasunnatu axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam ay ku tusiyeen calaa kufrihi gaalnimadiisa dalaalatan tusin oo waadixatan cad si cad ay ku tusiyeen falaa yakfi fii dalika mujarad shubhati wadanni kuma filla taas mujarad shubhati shubha keliya kuma filla yani wax qofka isaga ekaadaan taasi kuma filla iyo wadanni mala quri kuma filla lima yataratabu cala dalika min alaxkaami alkhadiira waxaa taa ka dhalanaya daraaddeed oo min alaxkaami markaa xukumo yani ahaatay xukumadaas oo alkhatiirati mid khatar leh yani ahaatay daraaddeed ayaynay ugu fillayn malo keliya oo la maleeyaa ama shubho shay ishkaal kugu sameeyo ayna kugu fillayn waida kaanat ilxuduudu tudra'u bishubhaati hadday tahay xuduuddu xuduudku waa xaddu zina xaddu lkhamri yani markaa xaddu sariqa xaddu lqadfi iyo kuwa la midka ah xuduuddaasi hadday tahay tudra'u bishubuhaati qaar lagu daafaco shubhooyinka sidaas yadaa hadday tahay maca ana maa yataratabu calayha aqalu mima yataratabu cala takfiiri iyadoo lala qabo waxa ka dhalanaya xuduuddaas inay ka yar tahay waxa ka dhalanaya gaalaysiinta ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم sidaas daraaddeed fatakfir أwlaa maca أna maa yatarattabu عalayha aqalu mima yatarattabu عalى الtakfir fatakfiru أwlىa an yudra'a bالshubuhaati gaalaysiinta ayaa u sii mudnaansha badan in lagu daafaco shubhooyinka oo haddii waxa weeye arrinkii shubha ama ishkaal ku sugan yahay oo aan markaa shay waadixoo cad aynay ahayn inaan wax lagu gaalaysiina waa calى sabiili اأwlى walaxra waa sida mudnaanshaha badan walidalika xadara الnabiyu salى اllahu عalيyh waslm min alxukmi bالtakfiiri saas aawadeed baa nebigu salى اllahu عalيh waslm uga digay min alxukmi xukumka bitakfiiri gaalaysiin la xukumaayo calىa shaksin yani qof in la gaalaysiiyo lagu dul xukumaayo shaksigaasoo laysa bikaafirin aan gaal ahayn nebigu sala allahu alayh wasalam sidaasuu uga digay oo faqaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayuma mri'in qaala liakhiihi ya kaafiru yani ayuma mri'in qof kasta oo qaala liakhiihi walaalkii ku yidhi yaa kaafiru gaalkow faqad ba'a biha axaduhuma waxaa la noqday biha kufrigaas axaduhumaa midkood baa la noqday labadooda kii lagu sheegay iyo kii wax ku sheegay in kaana kama qaal wailaa rajacat calayh in kaana hadduu yahay arrinku kamaa qaala siduu sheegay oo ruuxani uu gaal yahay yani waxa markaa ay yani wuxuu noqonayaa inuu la noqday kan lagu sheegay gaalnimada sidaa la sheegay hadduu yahay gaalnimadu dee isagay ku dhacaysaa wailaa haddii isagu aanu sidaa ahayn oo aanu markaa mid gaalnimo ku sifaysan aanu ahayn rajacat calayhi isagay ku soo noqonaysaa isaga ayay ku soo laabmaysaa oo dib ugu soo noqonaysaa xadiiskuna waa saxiix saxiixuu ku soo arooray faqad yaridu fi lkitaabi wasunati ma yufhamu minhu ana hada alqawla aw alcamala aw اlictiqaada kufrun waxaa laga yaabaa inuu ku soo arooro kitaabka iyo sunnada wax laga fahmaayo anna hada alqawla odhaahdaasi aw ilcamala ama ficilkaasi shaqadaasi aw ilictiqaada ama rumayntaasi kufrun inay gaalnimo tahay walaa yakfuru man itasafa biha iyadoo haddana aanu gaaloobaynin kii waxa weeye markaa ku sifoobay aanu gaaloobayn ama walaa yukafaru aan la gaalaysiinayn man itasafa biha si la doonaba waa la odhan karaa aanu gaaloobayn ama aan la gaalaysiinayn kii ku sifoobay qawlkii ama camalkii ama ictiqaadkii kufriga ahaa liwujuudi maanicin yamnacu min kufrih waxaanu u gaaloobaynin ama loo gaalaysiinaynin liwujuudi maanicin wax diidayaa inuu joogo maanicaasoo yamnacu diidaya min kufrihi gaalnimadiisa hada alxukmu ka gayrihi min alaxkaam xukumkaasina wuxuu markaa ahaaday waxyaalaha kale axkaamta ah buu la mid yahay alatii laa tatimu biwujuudi asbaabi ila biwujuudi asbaabiha wa shuruuiha alatii taasoo axkaamta ahoo laa tatimu aan dhammaystirmayn bimacnaa aan suuroobaynin ila biwujuudi asbaabiha asbaabteeda in la helo mooyaane wa shuruudiha iyo shuruudeeda in la helo mooyaane wa intifaa'i mawaaniciha waxaa diidaya ee mawaanicda ahi inay meesha ka maqan yihiin mooyaane aan si kale yacni loo helaynin axkaamtaas ayuu markaa la mid yahay kama fi lirti sida dhaxalka ku sugan sababuhu alqaraabatu maala waxaa u sabab ah qaraabada ama xigtanimada ayaa sabab u ah tusaale ahaan waqad laa yariu biha haddana waxaa laga yaabaa qaraabanimadii inaan waxba ku dhaxlin baa suurowda liwujuudi maanicin wax diidayaa inuu markaa joogo daraaddeed inaan u dhaxlin baa laga yaabaa ka ikhtilaafi diin maanicaasi waxa uu yahay waa sida markaa diintu inay kala duwan tahay oo laa yatawaarasu ahlu millatayni shataa waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam laba diimood oo kala duwan cidda ku sugani isma dhaxasho xadiidka saxiixuna waxa uu tilmaamaya laa yaridu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo xadiidka saxiixuna saasuu sheegay wahaakada alkufru saasoo kalay ahaatay gaalnimadu yukrahu calayhi lmu'minu muminka ayaa lagu dirqiyaay oo lagu khasba falaa yakfuru bihi markaasaanu ku gaaloobayn kufrigii shaygii lagu khasbay ee lagu dirqiyey haddana ku gaaloobi maayo waqad yandiqu lmuslimu bikalimati lkufri lihalabati faraxin aw gadabin aw naxwihima inuu ku hadlo ku tiraabaa laga yaabaa qofka muslimka ahi bikalimati lkufri kelmad gaalnimo ah lihalabati faraxin farax markaa ka haalib noqday oo ka asadihiyey daraaddii inuu markaa ugu hadlaa laga yaabaa gaalnimada aw adabin ama cadho ka haalib noqotay daraaddeed inuu gaalnimadii ugu hadlaa laga yaabaa aw naxwihima ama waxyaalo la mida oo ka haalib noqday inuu markaa ugu hadlo gaalnimadii baa laga yaabaa falaa yakfuru biha markaasaanu haddana ku gaaloobayn falaa yakfuru markaa ku gaaloobi maayo bihaa kelmadda kufriga waxaan ugu gaaloobayn licadami alqasdi qasadkii in la waayey oo qofkani waxa weeye ha ku hadlo gaalnimadee laakiin markaa ma doonayn inuu gaalnimo ku hadlo afka ayaa ka boobay ee miduu ku talagalay inuu markaa yidhaahdo ma ahayn halmaan baa arrinka noocaas uga dhacaya waxyaala la mida kama fii qisati aladii sida ku sugan qisadii kii qaala yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahayow adigu waxaad tahay buu yidhi addoonkaygii anna waxaan ahay rabbigaagii baan ahay yacni wuxuu is yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahow addoonkaagii baan ahay adna rabbigaygii baad tahay markaasuu dabeedna markaa faraxii ka qaalib noqday daraaddeed ayuu hadalkii markaa halmaamay oo sida kale lidka ah buu u yidhi ee qaladka ah oo wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk kuma talagelin inuu sidaa yidhahdo waxaa laakiin markaa ka soo baxday inuu yidhi ilaahow adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii baan ahay si aanu ku talagelin baa ka soo baxsatay rasuulku ninkaa markuu sheegay arrinkiisii wuxuu yidhi akhطa'a min shiddati اlfarax faraxa daraanshihiisa daraaddeed ayuu markaa la halmaamay ama la khaldamay oo khata ugu dhacay khaطa'na dee ummaddan waa laga rafciyey watasarucu fi takfiiri yataratabu calayhi umuurun khadiira degdega gaalaysiinta lagu degdego waxaa ka dhalanaysa umuuro khatar badan oo min istixlaali اdami wاlmaali sida markaa dhiigga in la xalaashado oo la bannaysto iyo xoolaha in la bannaysto wa manci tawaaruti iyo isdhaxalka la isdhaxlaayo in la diido wa faskhi nikaaxi iyo nikaaxa iyo guurku inuu fasakhmo wa gayrihaa iyo ashyaa kale oo mimaa yataratabu cala riddati ka mida waxyaalaha ka dhalanaya diinka noqoshada ka dhalanaya riddadu waxa weeye waa kufri daari ah aan asli ahayn waa diinka noqosho yani taas wey waana lafdi sharci ah waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kafirun faulaa'ika xabiطat acmaaluhum fi dunya walaakira وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وغيرها يا أشياء وحيالها نهين مما يترتب كمل وحيالها كدلنا على ردة دين كالنقشة كدلنا نعوذ بالله من ذلك فكيف يسوغ للمؤمن سدي أقبا نانتها يسوغ بمعنى يجوز سدي أقبا نانتها lilmu'mini muuminkii an yuqdima calayhi inuu gaalaysiintaa ku hormaro oo ku dhiirado siday ugu bannaan tahay liadnaa shubhatin shubhata ugu liidata ama ishkaal yar oo yimaada ka ugu liita inuu arrinkaa markaa u dhex galo siday ugu bannaan tahay qof muumina bimacnaa uma bannaana ujeedaan waxay ujeedaan uma bannaana arrin u cad sida qorraxdu u caddahay oo kale mooyaane wax kale in qof lagu gaalaysiiyo ma aha waida kaana hada fii wulaati lumuuri kaana ashadda hadduu arrinkaasi yahay mid ku saabsan gaalaysiintu fii wulaati lumuuri madaxda hadduu ku saabsan yahay umuuraha ka mas-uulka ah oo madaxdii waxa weeye la yidhaahdo xaakim hebel ama boqor hebel ama madaxweyne hebel yani waa gaal yani saas yadaa la yidhaahdo dhibaatad iyadu waa ka sii daraansho badan tahay kana ashadda mid ka dhibaato badan bay noqonaysaa lima yataratabu calayhi waxa ka dhalanaya daraaddeed bay uga daran tahay oo min atamarudi calayhi in markaa waxa weeye lagu gacan saydho oo la giriifo awaamirtiisa ahaatay oo marka la gaalaysiyo la yidhaahdo waa gaal waxaa ka dhalanaysa inaan la maqlin oo la adeecin taasaa ka dhalanaysa oo la yidhaahdo xaakim ma ahee dadku la mid yahay xukunkiis iyo amarkiisuna fuli maayaan وxml الsilaaxi عalayhim min atamarudi عalayhim وxamli الsilaaxi عalayhim iyo in hub loo qaato lagu baxo dhalashada ay ka dhalanayso daraaddeed oo haddii la yidhahdo xaakimkii waa gaal dee waxaa imanaysaa in la yidhahdo xukunka ha laga tuuro haddii la kari karayo xukunka ha laga tuuro oo muslim ha loo dhiibo ila gaal uma taliyo muslimiine وفساد العباad وإشاaعة الفوضى وxمل السلاح عalayهم وإشاaعة الفوضى iyo in la faafiyo n markaa waxa w isdhexyaaca fawdadu waa maxay waa inaan la kala dambayn oo madax iyo manjo la kala yeelan ee waxa weeye markaa la yidhaahdo yani waxa weeye dadku waa siman yihiin iyo وaصفki الdimاء dhiigag in la daadiyo ahaatay umuurahaas oo dhan baa ka dhalanaya haddii xaakim la gaalaysiiyo wa fasaadi alcibaadi waalbilaadi iyo addoommada iyo beledaduba inay fasahaadaan ahaatay oo ay markaa waxa waya fasahaadaan addoommadii iyo markaa beledadii bimacnaa dhulalkii fasahaadaan oo kharibaan walihaada manaca nabiyu sal allahu alayh wasalam min munaabadatihim sidaas aawadeed baa nebigu sal allahu alayh wasalam u diiday min munaabadatihim in waxa weeye markaa xukaamta la tuuro oo lala dagaalamo oo faqaala wuxuu ihi nebigu sal allahu alayh wasalam ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan saxaabigii cubaadat bnu samit cubaadat bnu samit waxa uu yidhi wuxuu rasuulkuna amray waan laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan xilalka iyo umuuraha inaanaan ku qabsan baa nebiguna amray sal allahu alayh wasalam cidda markaa haysa inaanaan ku qabsanin ayaa nala amray wuxuuna nagu yidhi ha ku qabsanina ilaa an taraw kufran bawaaxan inaad aragtaan mooyaane gaalnimo bawaaxan yani markaa cad oo waadixo bimacnaa sariixa oo gaalnimada ku cadoo wax kale aan aqbali karin cindakum min allahi fiihi burhaanu gaalnimadaasoo indakum agtiisa cindakum agtiinna ay ahaatay fiihi gudihiisa min allahi xagga ilaahay burhaanun xujo iyo daliil a uga haysaan burhaan waa awdaxu daliil daliilka ugu caddaansha badan ilaahay a uga haysaan mooyaane si kale yani markaa umuuraha ugu qabsanina iyo xilalka cidda haysa faafaada qawluhu ilaa an taraw wuxuu faa'iideeyey hadalkiisuu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam ilaa an taraw uu yidhi annahu laa yakfi mujaradu danni inaanu ku fillayn male keliyi inaanu ku fillayn oo la maleeyo inuu qofkaasi gaal yahay ama xaakimkaasi gaal yahay ama madaxweynaha ama boqorkaasi inuu gaal yahay in la maleeyo oo la yidhahdo malayaal xoog badan baa waxay sheegayaan ninkani inuu gaal yahay kuma filla malayaashaa xooga badan aad sheegaysa badda ku daa burhaan cad oo markaysaga xujo oo yaqiin ah ma loo hayaa mise waa mala male waxa loo hayaa annahu laa yakfi waxaa hadalka nebigu sal allahu alayh wasalam uu faa'iideeyey ilaa an taraw uu yidhi annahu laa yakfi inaanu ku filayn ay ana sha'na xaalku laa yakfi inaanu ku filayn mujaradu danni ama anahu ana takfiira gaalaysiinta laa yakfi ay laa yakfihi inayna ku filayn mujaradu danni male keliya walishaacati faafis arrin la faafiyo keliya inayna ku filayn oo la leeyahay marka waxa weeye qisada noocaasi inay dhacday oo xaakimku oo waxa iyo waxaa sameeyo oo uu saliib xidhan yahay ayaa aad iyo aad u faafo cid waliba waa maqasha ama waxa weeye sanam inuu u sujuudo markuu gurigiisa joogo warkaasaa meel walba ka dhacay laakiin warka noocaasi wax xujo iyo bayinaad loo hayo cadcad maaha laakiin waxa weeye waa wax faafay oo yani waxa weeye masderka soo wariyey aan la ogayn laakiin waxa weeye markaa dadka ku dhex shaacay taasina kuma filla ila burhaan in loo hayaa markaa nebigu sal allahu alayh wasalam shariyey wa afaada qawluhu hadalkiisu wuxuu faa'iideeyey nebigu yihi sal allahu alayh wasalam kufran oo yidhi annahu laa yakfi lfusuuqu inaanu ku fillayn faasiqnimo inayna ku filayn walow kabura fisqigaasi haba weynaadeen yacni si kasta u fisqigu u weyn yahay iyo faasiqnimadu kuma filla gaalaysiinta yani fisqi iyo xumaan yani wuxuu doonaba ha sameeyee kuma filla markaa gaalaysiinta la gaalaysiinayo walow fisqigaasi haba weynaado ama haba tacadudo ha farabato oo ha la yidhahdo toban fisqi iyo labaatan fisqi baa isugu tegey khamriga sida biyuhu u cabbaa yani markaa hablahana wuxuu u fuulaa sida sumalku u fuulaa sida sumalku idaha u fuulo sidaasoo kaleu hablahana u fuulaa marka waxa wey taasi kuma filla in la gaalaysiiyo wa afaada qawluhu kufran annahu laa yakfi alfusuuq walow kabura kaظulmi wa shurbi اlkhamri faasiqnimadaasoo sida dulmiga ahaatay wa shurbi lkhamri khamriga in la cabbo ahaatay wa lacibi qimaari khamaarka in la ciyaaro ahaatay iyo walisti'saari lmuxarami yani isti'saarku waxa weeye xoolihii marka ummaddu ay lahayd ama markaa waxa weeye dadka ka dhaxeeyey inuu jeebkiisa iskaga shubto ama qaraabadiisa uu siisiiyo oo isagu ku takrifalo hantadii hantidii guud oo ku takrifalo oo ma keensanayso in la yidhaahdo xoolihii jeebkiisu ku jeebay ama waxa weeye qaraabo kiiliya siduu doono ayuu cidduu doono ugu miisay in la yidhaahdaa kuma filla in la yidhahdo waa gaale ha lagu baxo xaakimku waa gaalo waa gaaloobay ha lagu baxo in la yidhaahdo boqorka ama madaxweynuhu waa gaale taasuu ku gaaloobay markaa ha lala dagaalamo ha lagu baxo in la yidhahdo kuma filla وأفاad qwlه hadalkii nbigu slى الlahu عalيه وasلم wuxuu faa'iideeyey bawaaxan oo yidhi أnnahu laa yakfي alكfr اladي laysa bibawaaxin inaanu ku filayn kufrigaan bawaax ahayn bawaax maxaa looga jeeda ay صarيixin ظaahirin mid gaalnimada ku cad oo muuqda aan ahayn mid gaalnimada ku yani cad oo muuqda haddii aanu ahayn kuma filla haddii la leeyahay maalan shayga noocaasa ixtimaal baa ku jiro weji gaalnimo abuu aqbali karaa weji kalena waa aqbali karaa in lagu gaalaysiiya ka dhalan mayso waayo de bawax baanu ahaynoo laysa sariixan cala alkufri kuma cadda gaalnimada kuma cadda culammada marka waxa weeye culamo badanna waxay ku fasireen ba waxa in looga jeedo yani sarixan laa yaxtamilu tawiilan laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waa inuu ku cad yahay gaalnimado fasiraad kaloo aan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin ee hadduu si aan gaalnimo ahayn u fasirmi karo laguma gaalaysinayo laguma gaalaysinayo culamada saad tilmaantay waxaa ka mid ah alimaam nawowi walimaam maxamed ibn cali shawkani ayaa ka mid a oo saas yadaa bay ku fasireen in looga jeedo bawaaxa hay-atu kibaar culamaana waa aragtaan inay taa ku fasireen sariixu dalaala inuna waa ku cad yahay haddii la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa macno kale ma aqbali karo wa afaada qawluhu wuxuu faa'iideeyey hadalkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi cindakum fiihi min allahi burhaanun agtiinna uu ahaaday fiihi markaa gaalnimadaas min allahi xagga ilaahay burhaanun xujo iyo daliil cad aa ilaahay uga haysaan shardi taas ah waa inaad daliil cad rabbi uga haysaan waxaas inuu gaalnimo yahay kuma filla sheikh hebel iyo sheikh hebel baa yidhi waxaas haddii la sameeyo waa gaalnimo oo diintaa laga baxaya waayo markaa wuxuu rasuulku shardiyey cindakum min allahi fiihi burhaan min allah allah burhaan iyo xujo cad ma looga hayaa weliba ibnu cusaymiin wuxuu yidhi burhaanka waxaa la yidhaha awdaxu daliil waa daliilka ugu caddaanshaha badan baa la yidhaahdaa burhaanka ibnu cusaymiin baasaa odhanaya raxmat ullahi calayh وأفاad qwlه عindكم فيiه min الlahi burhاan أنhu laa budda min dliil صrيixi wuxuu taasina hadalkaasina faa'iideeyey qawluhu ay maquluhu baa looga jeedaa facli bmacnaa mafcuul hadalka uu nebigu yidhi cindakum fiihi min allahi burhaan wuxuu faa'iideeyey أnnahu laa budda min daliili صariixin in lagama maarmaan ay tahay in loo hayo daliil cad oo ku cad markaa waxa weeye waa in loo hayaa bixaysu si oo yakuunu uu noqonayo daliilkaasi saxiixa hubuuti mid sugnaanshihiisu uu saxiix yahay oo sugan yahay sariixa dalaalati tusintiisa uu xukunka ku tusinayaana miday markaa cad tahay oo waadix ku tahay oo aan macno kale aqbali karin oo aan si kale u fasirmi karin falaa yakfii kuma filla addaliilu daliilkii daliilkaasoo daciifu sanadi sanadkiisuu daciifka ahaa haddii la yidhahdo xadiis daciifaa loo hayaa in shaygaasi gaalnimo yahay kuma filla walaqaamidu dalaalati mid tusintiisa uu xukunka ku tusinayaana qarsoon tahay in loo hayo kuma filla ee waa inuu yahay saxiixa hubuut sariixa dalaala mid sugnaanshihiisu saxiix yahay oo haabitoo sugan mar labaadkana markaa xukunka sariix ku oo ku cad wa afaada qawluhu wuxuu faa'iideeyey hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam min allaahi uu yidhi annahu laa cibrata inaynay tixgelin lahayn biqowli axadin ruux hadalkii inaanu wax ka soo qaad lahayn oo tixgelin lahayn ruuxaasoo min alculamaa'i culamada ka mid a mahmaa balagat mansilatuhu caalimkaas yacni meel kastaba ha gaadho derajadiisa filcilmi cilmiga uu ka gaadhay iyo waalamaanati amaanada uu ka gaadhay kalsoonida lagu kalsoon yahay iyo diinta xaggeeda iyo aqoonta uu shareecada u leeyahay meel kastaba ha ka gaadhee inaynay ku fillayn inaynay markaa cid tixgelin hadalkiisu aanu lahayn idaa lam yakun liqowlihi daliilun sariixun saxiixun min kitaab illahi aw sunnati rasuulihi sala allahu alayh wasalam haddana hadalkiisa aynay u sugnayn daliil sariixun cad oo saxiixun saxiix ah oo min kitaab illahi aw sunnati rasuulihi sala allahu alayh wasalam kitaabka ilaahay looga hayo ama sunada rasuulka sal allahu alayh wasalam looga hayo inuu shaygaasi gaalnimo yahay oo ku cad oo saxiix ah oo sugan haddii aanu taasi jirin hadalka markaa waxa weeye caalim uu yidhaahdo shaygaasi xukunkiisu waa sidaa ama waa gaalnimo wax ka soo qaad ma leh oo wax cibroa ma leh iyo tixgelina derajadiisu meeshay doontaba ha gaadho walaw kaana imaaman yani marka imaamba ha ahaado a'immada waaweyn ka mid a yani waxa weeye ha ahaado walow taabiciyan taabici hadduu doona ha noqdo walow saxaabiyan saxaabi saxaabada kale aynay ku waafiqin hadduu doona haba noqdo wa haadihi alquyuudu shuruuddaasi tadullu waxay ku tusinaysaa calaa khuduurati alamri khatarta uu arrinku leeyahay bay ku tusinaysaa arrinkaa gaalaysiinta ku saabsani khatarta uu leeyahay ayay ku tusinaysaa وجملة القول هذا الكدودوب كيسو أن التسرع دقدقة في التكفير قاليسين تلقوا دقدقة له خطره له خطره خطره العظيم وحوليها خطرتي سوين بوليها لقول الله عز وجل وحويا شيء خطرتي سوين هذا الكيس إلهي ويري درادي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل وحت هذا إنما حرم وحكلب ما هي وحو حارانتنمي ربي الفواحش ربي الفواحش الدنبية آد كأحن حن أيو حارانتنمي سيدة الزنا ذو ما ظهر منها كبدلو وحي موقدي وفواحشت كمدة أيو حارانتنمي وما بطن يا وحي قرصومي وفواحشت كمدة أيو حارانتنمي والاثم ذنبك او ذنب حرانتنمي والبغي حد قدبك ايو حرانتنمي بغير الحق حال حد قدبك سئوية هاي متكون ديهن حق ضر وأن تشركوا يئنا لو ذا جسام بحرانتنمي بالله إلهي ما لم ينزل به وحان أسور رقين سلطان الحجة الدليل أن أسور رقين inaad la wadaajisaan oo ugu shariig yeeshaan buu xaaraantinimeeyey wa an taquuluu iyo inaad tidhaahdaan buu xaaraantinimeeyey cala allaahi allah ah ka sheegtaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanaynin inaad rabbi ka sheegtaanna ilaahay waa xaaraantinimeey marka ilaahay in laga yidhaahdo waxaan aqoon loo lahayn ama sifaadkiisa iyo daatadiisa iyo afcaashiisa laga yidhaahdo lagu sifeeyo ama sharcigiisa iyo amarkiisa laga sheego waxaan aqoon loo lahayn ilaahay waa xaaraantinimay بنص القرآن ثانيا ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وصلب الأموال الخاصة هذا الكهراء والشيخ ينوشيغي أما الشيوخ ذو ينوشيغي رحمة الله عليهم axyaaan waamwaatan raxmadda waa mar walba waa loo baahan yahay haddii la nool yahay haddii la dhintayba allahuma arxamnii warxam muxammadan walaa tarxam macanaa axada nebigu kuma inkiro sala allahu alayh wasalam in raxmad ilaahay laga baryo iyadoo la nool yahay ama nebigaba loogu duceeyo sala allahu alayh wasalam laakiin xasrintuu ku inkiray markaa shuyuukhdu raximana allahu waiyaahum waxay inoo tilmaameen gaalaysiinta wax la gaalaysiiyaa ugu horayn waa xukum sharciya xukum caqliyo caqliga la yskaga garan kara ma aha ee waa xukum sharciga loo daba fadhiyo yani sharcigun loo nisbeeyo mar haddii sharcigun wax loo nisbeeyey uu yaho sharcigun lagu aqoonsan karayo dee caaqil baan hoo samciyo basar baan leeyaho kaasi inuu gaal yahay waa iska garanaya markaa meesha kuma sugna mid meesha qabata ma aha sharci baa lagu garan karaayo sharciga wixii aqoon u leh waa in wax laga weydiiya qofkaan garanayna waa inuu markaa ku camal falaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun sidaas yada ah waa in markaa lagu camal falaa xukum sharciga inuu yahayna dee waxa weeye laba iskuma khilaafsana xukum sharciga inuu yahay aanu xukum caqliya ahayn oo caqliga lagu ogaan karo aanu ahayn laba iskuma diidano iskuma khilaafsana marka xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta iyo waajibinta siduu ilaahay iyo rasuulkiisa loogu celinaayo oo dee waxa weeye nusuusu loo doonanayo aayaat iyo axaadiid ayaan waxa weeye gaalaysiintana ilahay iyo rasuulkiisa in loo celiyo ay tahay ilahay waxau uhi walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib ha odhanina waxay carabadiinu sheegayaan daraaddeed ha u odhanina kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraan si aad rabbi ugu been abuurataan daraaddeed taa ha u odhanina waxaa odhanaysaan waa xalaal iyo waa xaaraan waa inay tahay wax sharciga markaa daliil looga hayo aayad ama xadiis loo hayo waa ilaa waxay noqonaysaa iftiraa ilaah iyo rasuulkiisa lagu been abuuranayo litaftaruu cala allahi lkadib saas aawadeed gaalaysiintuna waa caynkaas oo kale ibn اlqayim aljawziya waxa uu yidhi alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binasi yahbutu la biqawli fulani man kana rabu lcaalamiina warasuuluhu kafarahu fadalika du lkufraani buu shaafiyadiisa ku yidhi kufriga ama gaalaysiintu kufriga wuxuu uga jeedaa takfiirka waa xaq ilaahay leeyahay ilaahay ka sokowna rasuulkiisaa leh sal llahu alayh wasalam alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binasi yahbutu laa biqawli fulani nas buu ku sugnaadaa qaala allahu iyo qaala rasuuluhu laa biqawli fulani hebel hadalkiisa kuma sugnaado sheikh hebel baa yidhi sheikh fulaan ama sheikh callaan baa yidhi kuma filla ee wuxuu ku sugnaadaa nas ee nas ma u haysaa man kaana rabu lcaalamiina wa rasuuluhu kii markaa ilaahay iyo rasuulkiisu kafaraahu fadalika dulkufraani ka ilaahay iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen baa gaal ah ka inay gaalaysiinna gaal maaha marka haddaad tidhaahdo hebel waa gaal haddaanaad nas ku cad u ahaynin waxay noqonaysaa waa midda koowaade inaad allah ku been abuuratay iyo rasuulkiisii baa ka laazimaysa hadalkaaga waa midda labaade waxa ku sugan tacaddi ruuxan aad ku xadgudubtay oo aad markaa xadgudub ku samaysay waayo waa baqyi qof baad markaa waxa weeye xadgudub ku samaysay oo haddaad tidhaahdo waa gaal baad oo diintii waad ka baxdo murtad baad tahay macnaheedu waxa weeyaan in lagu dilaa waa xalaal oo dhiiggaagu waa bannaan yihiin oo xoolahaagu waa bannaan yihiin oo cirdigaaga iyo sharaftaadu waa xalaal oo waa bannaan yihiin oo haddii lagu dilo bakti baa tahay bakti ayaa tahay yacni saas yadaa bay noqonaysa oo axkaam fara badan baa ka dhalanaysa marka waxaa la ogsoon yahay ruuxa haddii lagu yidhahdo kaadib baad oo been baad sheegaysaa in tacaddi cirdigiisii lagu xadgudbo iyo sharaftiisii inay tahay waxa ka daran isagaan gaal ahayn in la yidhahdo gaal baa tahay waa baqyi iyo tacaddi ayay taasina noqonaysa labada arrin inay ka laazimayaanna ahlucilmigu waa sheegeen ibnu cuthaymin kitaabkiisa alqawaacid اlmuslى ayuu ku tilmaamayaa labada maxduur inay ka dhalanayaan wuxuu kaloo shuyuukhdu tilmaameen shay kastaoo yani sharciga lagu magacaabay kufri inuu yahay macnihiisu ma aha kufrigaasi inuu yahay ilaaba ilaa inuu qofka diinta ka saarayo ee ahlusunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihin oo dhammaan isku waafaqeen kufriga minhu akbaru wa minhu asqaru kufrigu wuxuu leeyahay mid weyn iyo mid kaa ka waabsan ma yaro laftiisu hadda kufrigaasi waa sagiir lama odhane waa asqar baa la yidhi shabaabka qaarkood markay fasirayaanna waxay yidhaahdaan kufrigaasi waa asqar bimacnaa waa yaryahay ma yara waa akbaru lkabaa'ir laakiin waxaa loo jeedaa ka kaluu ka waabsan yahay waa adcafu liimaankii aynu shalay sheegayna kufriga weyn buu ka yaro habeen sokeeyaayoo ka waabsan yahay oo xagga yaraanshaha ka xigaabaa laga tilmaamaya marka nisbadiisa loo eego laakiin fii nafsihi waa kabiir waa wen yahay marka waxaa jira dunuub sharcigu ku magacaabay inay gaalnimo tahay haddana aan ahayn kufri akbar mukhrij min almilla waxaa ka mid a qofka muslimkaa in lala dagaalamo mujaradu qitaali lmuslim iyadaan wax kale raacin istixlaal iyo baab kale hadduu raacay waa gaal yani biduuni ta'awul qofku isagaan waxba awilanaynin oo wuxuu awilanayaa yadaan jirin hadduu iska bannaysto iyada waxa wey waa gaal oo taasi gaalnimay noqonaysa biduuni ta'awul uu wax awilanaya la'aanteed hadduu iska bannaysto o yidhahdo xalaal bay ii tahay yani dee taasi gaalnimay noqonaysaa shaygii xaaraantaha ee mujmac calayha laysku waafaqsana marka mujarad in waxa weeye markaa xaaraantii lala yimaado yani ahayd in markaa muslimiin lala dagaalamo qofku taa keliya ku gaaloobi maayo haddana nebigu wuxuu ku magacaabay sal allahu alayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun dagaalka muslim lala dagaalamaa waa gaalnimo haddana gaalnimadaasi ma aha kufri akbar ee waxaa looga jeedaa waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka habeen sokaysa gaalnimadii weynaanshaha badnayd daliila inay markaa sidaas tahayna qawluhu tacaala inama qawluhu tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alأkhra faqatiluu alatii tabغii xataa tafii'a ila amri illah fain faءat faaslixuu baynahuma biاlcadli waaqsiطuu ina allaha yuxibu اlmuqsiطiin inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum yani labada aayadood waxaa laynoogu sheegay iyagoo yani isdilaya oo muslimiintii ay dagaalamayaan haddana weli inay mu'miniin yihiin oo ay ku sifaysan yihiin islaamnimadii oo asalkii iimaanku aanu ka guurin oo ka tegin saasaa binasi qur'aan laynoogu sheegay marka kufriga xadiidka kale inoo sheegay muxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka sokaysa gaalnimadii weynaanshaha badnayd waa kufrun ayru naaqilin can lmill waa kufri qofka diintii aan ka rarayn ayru mukhrijin min almill kaas faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi waadaaءun ilayhi biixsaan ukhuwat diin inay baaqi tahay baa laynoo sheegay iyagoo yani in markaa badheen in loo dilo qof muumini ay jirto min akhiihi ukhuwatu nasab maaha waa ukhuwat diin وkذلك aيada kale إنma المؤmiنوuna إخوة فأصلحوu bayna أkhawayكم مؤminiin inay yihiin oo quwaة diinna baaqi tahay baa laga qaadanaya iyagoo islaynaya oo iصلاax u baahan oo xadgudub jiro oo isdili jiro saasaa layngu sheegay وkaذaلiك رasuulku صلى الlaه عaليه وسلم waxau yihi maن xلفa بغayr اللahi faqad كفر أو أشhرك xadiika hore mslim ba صحيixa kusoo wariyey xadiidkana waa saxiix imaam axmed iyo hayrkii baa soo wariyey waxa uu tilmaamayaa kii ku dhaarta ilaahay cidaan ahayn kaasi waa gaal nebigu wuxuu arkay sal allahu alayh wasalam iyadoo cumar bnu khadaab uu ku dhaaranayo aabbayaashii markaasuu nebigu sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum fainii anhaakum can dalik aabbayaashiin ha ku dhaarannina waayo waa idiin diidayaa taas ayaa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam ma odhan waxa wey arrinkaas waxa wey waa kufri akbar marka idan kufrigaa waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufrin kufri qofka diinta aan ka saarayn baa looga jeedaa oo rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam itnatani fi nnaasi huma bihim kufrun aطacni fi nasabi waniyaxatu cala almayit xadiis muslim saxiixa kusoo wariyey laba marka umuurood oo dadka ku sugan waxa ku jirta nooc gaalnimo ah labadaasi waa maxay waa nasabka in la duro oo wax laga sheego la yidhahdo reer hebel gob ma aha ama markaa yani hebel idinma dhalin iyo wax la mida waa iska sheeganaysaan gaalnimu nabigu ku magacaabay ta labaadna waa baroorta maydka loo baroorto qofka dhintay yadana gaalnimu ku magacaabay nebigu sal allahu alayh wasalam laakiin loogama jeedo gaalnimadaas inay tahay kufri akbar ama gaalnimadii weynaanshaha badnayd lagama tilmaamayo waayo nebigu sal allahu alayh wasalam waxa uu arkay gabadh markaa xabaal ka dul barooranaysa markaasuu nebigu ku yidhi sal allahu alayh wasalam isbiri sabir buu ku yidhi oo baroorta iska daa ilayka canii bay tidhi iga tag waxa igu dhacay i haleelay adiga kuma haleeline orod iga tag may garanayn inuu rasuulku yahay sal allahu alayh wasalam muslimad bay gabadhu ahayd baroorteedii bay iska wadatay nebigu waa iskaga tegey markii dambey ka daba timi markii loo sheegay inuu nebigii yahay markaasay gurigiisii timi markaasaa waxa weeye ay ku tidhi yaa rasuul allah kuma garanayn inaad rasuulkii tahay marka hadda ayaan sabraya nebigu wuxuu ku uhi yani ina asabra cinda asadmati اlأuulaa mawdicu shaahid waxaynu uga jeednaa nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam waad gaalowday oo waxaad markaa la timi baroor oo diintii waad ka baxdee soo islaama ku soo noqo weliba markaa nebigu waa u diido waa ka nahiyey oo haddii la odhan lahaa markii hore may garanayn dee markuu nebigu u sheegay dabadeed way garanaysay arrinkan inaanu bannaanayn way iska wadatay haddana baroortii marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa maadaama nebigu aanu odhan sala allahu alayh wasalam waad gaalowdeen soo islaam inay waxay noqonaysaa taasi inay markaa waxa weeye kufri diinta laga baxayo inayna baroortu ahayn daatadeedu mujarad niyaaxa inaanay sidaas ahayn baa laga qaadanaya oo laga daliishanaya waayo qaacidadu waxay tahay taakhiru lbayaani can waqti اlxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac caddaynta wakti ay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dib dhigo oo markaa u caddayn waayo uma bannaana waana la isku waafaqsan yahin inay u bannaanayn marka wixii aanu xaaladdaa sheegin waxaa laga qaadanaya inay waajib ahayd waxyaalo badan ba calaa kulli xaal baabkaas yani markaa kutusan wuxuu kaloo shuyuukhdu inoo tilmaameen xukunka takfiirka maadaama ilaah iyo rasuulkiisa loo celinaayo wax kitaab iyo sunno loo hayo dalaalo waadixa kugu tusinaya loo hayo mooyaane wax kale in la gaalaysiya ma banaana malayaal kuma filla iyo shubuhaad in la helo shubuhaad iyo malayaal in la helo yani markaa kuma filla shubuhaadka marka waxa la cuskadana waxaa ka mid a in dadka qaarkood aynay garanaynin farqa u dhaxeeya kufru nawc iyo kufru lcayn ama bicibaara ukhraa kufru lilaaq ama ilaaqu lkufri iyo tacyiin lkufri ama kufru lmucayan takfiiru lmucayan qof mucayana in la gaalaysiiyo iyo in la ilaaqo la yidhahdo shaygaasi waa gaalnimo farqa u dhexeeya in dadka qaarkood aynay garanayn oo markay arkaan man facala kada fahuwa kafir man qaala kada fahuwa kafir ka sidaa yidhahdaa waa gaal ka waxaa sameeyaana waa gaal waxay moodayaan inay qof qof u qabsanayo xukunku waxay culammadu yidhahdaan ahlu sunna waljamaca siduu shekhu islam ibnu taymiya tilmaamaya hunaaka farqun wama nuqila can الsalafi biطlaaqi اlqawli biana man facala kada fahuwa kafir aw qaala kada fahuwa kafir fahuwa xaq ولكن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين hadalka lafdiga haddii wax ka bedelayna macnuhu saasun buu ahaa iyadaan filaya lafdigu inuu saas ka ahaa waxa uu tilmaamayaa sheekhulislaam ibnu taymiya waxyaalaha salafka laga soo naqliyo a'immadii hore ay odhanayaan ka sidaa yidhaahdaa waa gaal ka waxaa sameeyaana waa gaal waa xaq laakiin farqi wuxuu u dhaxeeyaa in shay la iطlaaqo la yidhahdo cidda sidaa samaysaa waa gaal aan markaa wa cid mucayana xukunka lagu duldejinay iyo in ruux mucayano la xukumayo hebel ma gaalbaa sidaas u sameeyey ee ma gaaloobo ma ku gaaloobe mise kuma gaaloobo farqi baa labadaa udhaxeeya waayo culammadu qaacid ahaan waxay yidhahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma ahaan mid kastoo kufriga ficil ahaan ama odhah ahaan ugu dhacay inuu kufrigu iyo gaalaysiintu xukum ahaan ugu duldhacayso mid kastoo gaalnimo ku dhacay inuu gaal yahay ka dhalamayso bacdi gaalnimada ku dhacay oo inay gaaloobaan yani marka ay jirayaan oo shuruuddu oofsantay mawaanicduna wada maqantahy waa jiraan qaar ka baaqanayo oo mawaanic meesha taalla daraaddeed uga baaqanayo ama shuruud maqan uga baaqanayaana waa jiraan labadaa noocba waa jiraan shuyukhdu iyagaa inoo bayaamin doonaa waxay kaloo tilmaameen xuduudda shubahaad baa lagu lagu daafacaa idra xuduuda bishubahaat culamada qaarkood waa taxsiiniyeen lakin sheekhulalbani waxa uu arjaxayaa inaanu xadiis ahaan u asixin marfuuca laakiin waxa sugan oo albani iyo kayrkii iyo dahabi iyo ay sheegeen yani markaa asarka cumar bn khaaab mise cabdillahi ibn mascuud labada mid buu ahaa inuu isagu sugan yahay idra'uu can lmuslimiina alqatla wljalda ma staactum yani waxa weeye cabdillahi bn mascuud waxa ka xasan ka ah oo ka sugan siduu dahabiba markaa u sheegay oo albaanina ku waafaqay muslimiinta dilka ka daafaca iyo garaaca bimacnaa xuduudda ka daafaca intaa kari kartaa waxaa lagu daafacayaa waxa weeye ishkaal ama shubha hadduu ku jiro yani kaga daafaco kaga baajiya hadal kaloo kaa lamida cumar bnu khaaab isaguna waxa uu yidhi lian akhطa'a fi lcafwi khayru min an akhطa'a fi lcuquuba inaan cafintaan ruux markaa ka cafinayo xad ku gefo waxay markaa tahay mid ii dhaanta inaan ku gefo ciqaabta aan cid ciqaabayo hadday noqoto labaduba gef ruux baan ciqaabay oo markaasaan ku khaldamay ciqaabtaan ciqaabay ee aan xad ka jaray ruuxna waxa weeye ciqaabtii baan ka baajiyeyoo xadkii inaan ka baajiyo cuquubada ahayd ayaan ku khaa'ay labada inaan waxa weeye cafwiga ku khaطa'a i dhaanta inaan cuquubada ku khaطa'o sababtu waa maxay yani xadku waa xaq ilaahay xaqi ilaahayna waxa weeye waatay culammadu yidhahdaan xuquuq اllahi mabniyaة calى اlcafw اlmusaamaxa waxuquuq اlkhalqi mabniyaة calى اlmushaaxati wالtadyiq xuquuqda ilaahay waxaa lagu dhisay cafin iyo saamaxaad xuquuqda khalqigana cidhiidhin iyo adkayn baa lagu dhisay maxaa la yidhi yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn shahiidka dembi kasta waa loo dhaafaa daynka mooyaane bimacnaa xuquuqdii aadamiga mooyaane yani waxa weeye wixii xaq ilaahaya ilahay waa ka cafiya marka xuquuqdii khalqiga waa la adkeeyey ilaaba ilaa waa inuu isagu ku cafiyaa baa la marka waxa weeye saas aawadeed bu cumar bn khaaabna u yihi an akhطأa fi اlcafwi khayru min an akhطأa fi اlcuquuq ibnu mundir qaacidada waxa uu tilmaamay idraw lxuduuda bishubahaat inay culammadu ku ijmaaceen marka ijmaacaaba xuja ku filan marka maadaama xuduuddii oo ka sahlanoo waxa ka dhalanaya ay ka yar yihiin waxa gaalaysiinta ka dhalanayo hadday doonto boqol jeedaloo lagu dhufto ama siddeetan jeedaloo lagu dhufta xadkii ka dhalanaya ila xuduudda qaar baa garaacun ah qofka in xoogaa la yaro garaaco azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidi minhuma miata jalda haddana markaa maadaama la yihi shubuhaadkii ku daafaca fatakfiru wlaa bian yudra'a an yudra'a bishubahaat gaalaysiintaa uga mudnaansha badan wuxuu kaloo nabigu inoo sheegay sal allahu alayh wasalam qofka qof markaa gaalnimo ku gana haddii aanu gaal ahayn isagay ku soo noqonaysaa saas aawadee bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen man kafara muslima faqad kafar ay biayri tawiil bay ujeedaan biayri ta'awul ayay ujeedaan qofka waxa weeye markaa gaalaysiiye qof muslima isagaaba gaala haddaan arrinkaasi uga dhicin ta'awul u xoogaa wax awilanayo waana sidaad moodo saniica bukhaari yani u baabaysanayo yani kitaabkiisa baabun fi ikfaari man kafara muslima adigu baabka markaa lafdigiisi ma hayo lakin macnihiisu wuxuu ahaa baab wuxuu yahay yani kii waxa weeye gaalaysiya muslim ta'wiil la-aantii ku gaalaysiiya markaasuu dabeedna axaadiista soo sardinaya soo arooraya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa ku noqonayaa waa takfiirka iyo gaalaysiinta dembigii uu lahaa ayaa ku soo noqonaye inuu isagu miladii ka baxayo loogama jeedo oo lafteeda ayaa markaa waxay tahay in laga gaabsado in lagu gaalaysiiyo oo diintii lagaga saaro waayo shubha laftiisa ku jirta iyadoo uu nabigu yidhi faqad wajaba alkufru cala axadihima yani marka waxa weeye riwaayo kaloo saxiixa oo abu cawaana mukharajkiisa markaa uu ku keenay cala saxiix muslim waxa markaa uu tilmaamayaa kufrigu labadooda mid buu ku laazimay oo ku waajibay oo ku dhacay haddana iyadoo uu caynkaa nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam culamada badankoodu waxay leeyihiin waxaan ku soo noqonayaa yani gaalnimada lafteedii maaha allahuma ilaa culamada qaar baa waxay yidhahdeen qofka xaqdarro cid ku gaalaysiyey halis wuxuu u yahay khaatimadiisu isaga inay xumaato ou gaalnimo ku dhinto ayuu halis u yahay waana sida ibnu cusaymiin iyo marka ay wadaan ayuu tilmaamaya hadduu xaqdarro cid ku gaalaysiiyo halis wuxuu u yahay in tawfiiqdiiyo hidaayada ilaahay ka qaado ou dabeedna isagu gaaloobo oo khaatimo xumiya gaalnimo ku dhinto nacuudu billahi min dalik ma yasira wuxuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam faqad wajaba alkufru cala axadihima wuxuu kaloo shuyuukhdu inoo sheegeen kitaabkiiyo sunnada waxaa ku soo dhici karta inay ku soo arooraan wax ku tusinaya in qowlka ama camalkaasi uu gaalnimo yahay ama ictiqaadkaasi haddana aynay jirin in lagu gaalaysiinayo ruux markaa waxa weeye ku dhacay oo sabab kale ay uga baaqanayso gaalnimadu waayo xukun kastoo sharciga wuxuu u baahan yahay istiifaau shuruud waintifaau lmawaanic shuruuddu inay wada dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay buu xukun kasta u baahan yahay marka haddii layani markaa ruuxani waa gaaloobo gaalnimo ku dhacay waxa weeye shuruudu takfiir shuruuddu ku gaaloobi lahaa waa inay wada dhan tahay wixii diidayay inuu gaaloobaana ee ishortaagayana meesha waa inay ka wada baxdaan oo mawaanicdina ay wada maqan tahay shuruuddina waa inay wada joogtaan shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa waa inay wada joogaan wixii ishortaagi lahaa inuu gaaloobo ruuxaasina waa inay meesha ka wada maqan yihiin maalan ruux hadduu yidhaahdo allahuma anta cabdii wa ana rabbuk hal huwa kufrun gaalnimo ma yahay mise maaha sababtu ha ilaahw addoonkaygii baa tae anaa ku rabbi ah inuu yidhaahdaa gaalnimo ma tahay jawaabtu waa ha haddaba wuxuu inoo sheegay nebigu sal allahu alayh wasalam nin sidaas yidhi oo aan gaaloobin waa maxay ninkaasi wuxuu ahaa wuxuu watay yani markaa rakuub buu watay uu u saaran yahay biyihiis iyo baadkiisu socdaal baanu ku sugnaa meel bahgooya oo aan cid iyo ceersi biyo iyo baad aan waxba lahayn buu maraya meesha caynkaasa isagoo maraya ayaa dabeedna markaa waxa waaya awrkiisi uu alaabta ku sitay raashinka iyo biyuhuba u saaraayeen baa ka lumay meel cidla ah oo aanu cid gaari karin ayuu joogaa halkay dadku yidhahdaan cirkaa dheer dhulkaa dheer halkiibaa dabeedna markaa waxa weeye markuu ka quustay rakuubkiisi uu geesiska hoos jiifsado iska seexday iska jiifsaday dee waxa weye war warbaahayo gamaamo jire naftii geeri buu u sallimay wuxuu isleey waa waad dhimanaysa indhuhun buu kala qaado wuxuu arkay rakuubkiisi iyo dul taagan oo biyihii iyo baadkii sidii ugu saaran yihin biyihiiyo raashinkii ay sidii ugu saaran yihin markaasuu dabeedna farxay faraxii baa ka qaalib noqday oo ka xoog batay markaasuu wuxuu markaa kaantarooli kari waayey erayada uu odhanayo wuxuu is yidhi waxaad tidhahdaa ilaahow adna rabbigaygii baa tahay adna addoonkaagii baan ahay markaasuu wuxuu idhi ilaahayow addoonkaygii baa tahay aniguna rabbigaagii baan ahay rasuulku wuxuu idhi sal allahu alayh wasalam akhطa'a min shiddati alfarax faraxa daraanshaha uu daran yahay ninkaa haleelay aawadii ayuu ninkaasi u halmaamay oo waxaanu doonayn uu yidhi dee gaalnimo nebigu kuma sheegin khaطa'una waa marfuuc waatuu ilaahay uu yidhi mu'miniinta isagoo baraaya rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطa'na xadiidka muslim saxiixa ku soo wariya xadiis qudsiga waxa uu sheegaya qaala allahu qad facaltu ilaahay baa waxa uu yidhi siduu rasuul ka soo warinaayo waan yeelay oo waxaa ilowdaan ama ku kama'daan idiin qaban maayo idinku ciqaabi maayo marka ninka khata ba arrinkaasi waa dhacay wadic an ummatii in allaha wadac can ummatii alkhaطأ wاnisyaan wama stukrihu calayh ahlu cilmiga qaarkood waa saxiixiyeen waa quweeyeen ama waa taxsiiniyeen ilahay waxa uhi walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum dembi idinkuma sugnaanin waxaa ku kama'daan laakiin waxaa laydiin qabanayaa waxa qalbiyadiinu ay goostaan saasaa waxa weeye ilaahay uu yidhi waxaa markaa jira ruux baa waxaa laga yaabaa inuu gaalnimo markaa la yimaado oo waxa weeye gaalnimada lagu khasbo dabeedna gaalnimadii lagu khasbee lagu dirqiye shuruudu marka ay alikraah ay dhammaystirantay buu afka baarkiisa kaga dhawaaqay ama ficil ahaan u sameeyey laakiin qalbiga waxa weeye iimaankii sidiibuu ku ahaa kama suuliyey dee kuma gaaloobaya laa daahiran walaa baainan laa daahiran walaa baainan yani saas iyadaa bay marka ahlu cilmigu qabaan salafan wa khalafan waxaa ra'yi shaada ku tegey sheekh moxamed ibnu xasan la yidhahdo isagu wuxuu yidhi yani yakfuru daahiran laa baainan daahirahaan waa u gaaloobaya laakiin baain ahaan cind allahi markaa gaalkama aha laakiin qowlka moxamed ibnu xasan uu ku tegey ee salaf iyo khalafba uu ku khilaafay waa shaad waana zallatu caalim yani waxa weeye waa caalim simbiririxadi wey salaf iyo khalaf oo dhanna waa ku khilaafeen oo waxay yidhahdeen laa daahiran walaa baainan kuma gaaloobay ilahayna wuxuu ihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim adbu min allah yani waxaa laga soo reebay kuwii gaaloobayey mid gaalnimada ku dhacay laakiin lagu dirqiyay oo lagu khasbay qalbigiisana iimaankii uu sidii ugu xasiloo yahay kaasi isagu ku gaaloobi maayo macnuu saasuu dhacay waxa ikraahu gelayaana waa qawl iyo ficil iyo tarki wax laga tegaay laakiin qalbiga waxa la yidhaahdo lama ikraaho lama durqiyo lama khasbo oo qalbiga qofku ma daalacan karo waxa ku sugan marka ikraahu waa daahirkao keliya muuqaalka sare weeye shuruudna waa leeyahay ahlu cilmigu ay ka warramaan marka maala haddii la yidhaahdo yani waxa weeye inanku marka aabbihii dhinto aabbihii waa dhaxlayaa waa xukun guud weyn yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn marka la yidhahdo walaalku walaashii waa dhaxlayaa haddii wax ijaaba aynay jirin wa huwa yariuha in lam yakun laha walad waxaa jiri karta iyadoo suuradaa ay tahay haddana inaanu dhaxlin oo waa maxay dee maanic ishortaaga dhaxalkii baa meesha yimi maanicaasi waa maxay waa ikhtilaafu diin kala diin baabay noqdeen oo inankii waaba gaalooboo diintiibuu ka baxay acadana allahu min dalik ruuxan u dhaxal joojinayaana waxa uu yahay muslim dee gaal iyo muslim isma dhaxlaan iyagoo isdhalabeena isdhaxlaynin laa yariu lmuslimu lkaafira marka xukunka ku saabsan yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunfayayn waxbaa laga soo reebaya mucayan marka la xukumayo istifaau shuruud waintifaau mawaanic baa loo baahanya shuruuddu waa inay wada dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay wa huwa yariuha in lam yakun laha walad walaalku walaashii waa dhaxlayaa oo xoolihii isagaa wada qaadanaya haddaynay ubad lahayn bimacnaa cid kaleo waxa weeye wax la qaadato la dhexlaysaana inay jirto haddaba waxa weeye isagoo xaaladdu sidaa tahay baa waxa suurtoobi karta maanic inuu jiro oo walaashii inuu dilo oo nafta ka dhameeyey baa laga yaabaa walaashii xoolay leedahay dabeedna markaa walaashii isagaaba qudha ka jaray dhaxalka markaa waxa weeye shilinkuma laha alqaatilu laa yarid ka wax dilay waxba ma dhaxlo mar hadduu isagu markaa ruuxu dhaxal joojinayay uu dilay dhaxli maayo waxaa la odhanayaa ciddii kale ee waxa weeye ugu dhow ayaa dhaxal joojinaysa walow casabo guud iyo markaa in adeer ha noqotee walaalow iska tag baa la odhanaya adugu walaalnimadaadii wax buriyayoo inaad wax ku dhaxasho ishortaaga ayaa meesha yimiye haddii cid ka xigtaaj aynay jirinoo kale in adeerkeed ha dhaxlo saasaa la odhanaya marka waxa weeye takfiirkuna waa saasi laeg oo ruuxa wax lagu gaalaysiinayo waa inay shuruuddu wada dhan tahay mawaanicduna waa inay wada maqan tahay mawaanicdii waxaa ka mida ikraah waxaa ka mida markaa qasdigu markaa waxa inu qofku waxaan qaasid yahay u niyeeyey u qasdiyey shuruudda waxaa ka mida waxaan inuu aqoon u leeyahay oo uu garanayo oo shaygan inuu markaa waxa weyaan yani uu yahay shay shareecadu diiday waa inuu garanayo haddii kale aanu garanayn shaygan inuu xaaraan yahay kuma gaaloobi maayo kuma gaaloobi maayo saas iyadaabay markaa waxay noqonaysa ta'awul wax la yaha waa inaanu jirin oo waxaan awiilana wax awiilanayo hadduu wax awiilanayo gaalnimada haku dhace laguma gaalaysiinayo qudaamat ibnu madcuun iyo saxaabadii la midka ahayd maxay markaas sameeyeen waxay yidhahdeen khamrigu waa xalaal waana cabbeen waa waqtii cumar ibnu khadaab waxay awiisheen khamrigu waa xalaal in la yidhahda waa gaalnimo waa kufri akbar laakiin arrinkaasi ta'awul buu uga dhacay gaalnimaha ku dhacaan laakiin kumay gaaloobin waxay awiisheen aayadda u ilahay yihi laysa cala aladiina aamanuu wacamilu صaalixaati junaaxun fima طacimuu ida ma taqau waaamanuu aayaddaasi awiisheen oo waxay yidhaaheen mu'miniintu wax dembiya iyagu kuma qabaan hadday khamriga cabbaan saxaabadii xujaday ku ogeen arrinkii way u caddeeyeen dabeedna waxay markaa yidhahdeen haddaa ka toobad keeni weydaan oo ka soo noqon weydaa gaalnimaa laydin dilaya waa ka soo noqdeen dabeedna markaa xaddu shaarib alkhamri un baa laga jaray xadkii un baa laga jaro waa la siiday lama odhan soo islaama waa gaalowdeyni haya islaamnimada haddaa laydin qabtay shahaadada lama odhan marka waxa weeye arrinkaasna waa ijmaaca saxaabadu ku ijmaacdo isku waafaqday sida ahlucilmiga qaarkood ba soo naqliya waxay dabeedna markaa sheekhdu tilmaameen baabka noocaase gaalaysiinta in lagu degdegaa inay tahay waxa weeye mid waxyaalo badan oo khatari ay ka dhalanayaan hadday tahay dhiig banaysid xoolo banaysad yani markaa guurku inuu fasakho yani dhaxalkii markaa in la diido yani waxyaalo fara badan baa ka dhalanaya oo ka tartiibsamaya marka shayga waxaasoo yani umuuro khatari ka dhalanayaan in aad iyo aad loo hubsado oo looga baaraan dego wey oo aan lagu dhiiran yani saas yadaa wey weliba haddii markaa cidda laga hadlayaa ee la gaalaysiinayaa ay noqoto hadalka gaalaysiinta uu ku saabsan yahay ay noqoto madaxda yani xilalka guud haya hadday noqotee muslimiinta markaa u haya waa kasii daraansho badan tahay waa kasii daraansho badan tahay markaa saas aawadeed waa inaan qofku isagu iskaga dhiiran aanu ku horumarin ee waxa weeye markaa culammada iyo ahlucilmiga markaa waxa inu uga dambeeya weliba arrinka ku saabsan takfiirka mucayanka ku saabsan qof mucayana oo asalkiisu islaamnimo ahaa ama islaamnimo sheeganayey in waxa weeye la gaalaysiyo ku saabsan isagu waxa weye waa ka xag jira waayo gaaladii asalkoodu ahaa gaalnimada iyada waxa weye qof kastoo muslim waa garanayaa yuhuudda iyo kiristaanka iyo buudiga iyo kuwa diinta islaamka marnaba soo gelin inay gaalo yihiin qofka shakin karaana ma jiro man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun qaacidadaas noocaas iyo waxa la midkaa bay ku dildegaysaa wakadalika qofkii marka waxaway gaalooba ee culammadu ay ku ijmaaceen inuu diintii ka baxay yani isaguna waxa weeye qaacidadaasi waa kuwaa ku duldegaysaa man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun marka waa kufrigii qaطciga ahaa ama kufriga daniga ah ee waxa weeye markaa aan qaطciga ahayn ka noocaas waxa weye waa ka laleeyahay ha la iska hubsado waa ka laleeyahay ha la iska hubsado marka waxa weeye dadka qaarkood waxay sameeyaan fataawaha culamada qaarkood bay soo qaataan oo tilmaamaya takfiir yani markaa muطlaqa bimacnaa xukun markaa caamo muطlaqa ay sheegayaan ruuxa waxay waxaa sameeya waa gaal markaasa waxa weeye intay fatwadii caamka ahayd ama markaa ilaaqa ahayd soo qaataan bay waxay odhanayaan mucayankii anaa ku duldejinaya mawaanicna garan maayo shuruuddii markaysa waa inay obsantayo in kale uma hubsan karo jaahil buu shareecadaba ka yahay jaahil buu ka yahay markaasu waxa weeye mucayankii buu ku xukumaya waxaanu leeyahay sheikh hebel baan haystaa sheikh hebelna mucayankan ma gaalaysiine xukun mutlaquu sheegay waan inagii soo sheegnay culamadu ina yidhahan hunaaka farqun bayna aliطlaq watacyiin farqi wuxuu udhaxeeyaa iطlaaqa iyo tacyiinka oo maala cala sabiil miaal waxaynu garan karnaa a'immada selafku inay isku waafaqeen yani man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir ka yidhahda qur'aanku waa makhluuq waa gaal kufrigaana waxay ujeedeen kufri akbar haddana macnaheedu may ahayn ruux kastoo yidhaahda qur'aanku waa makhluuq inuu gaal yahay xukaamtii ama markaa boqoradii cabaasiyiinta ahaa ee waxa weeye muslimiinta u talinayey dee waa kuwii qaatay ictiqaadka qur'aanku marka waxa weye inuu makhluuq yahay haddana culamadii ahlu sunna waljamaca imaam axmed ibnu xambal wagayruhu min ahli sunna may gaalaysiino may odhan waa gaala waa gaala may odhan iyagoo kufri ku dhacay ka qabeen inay yihiin yani muslimiin inay yihiin oo ay madax yihiin oo xaqu taaca ay ku leeyihin wixi aan macsi ahayn wixii aan macsi ahayn in lagu ateecay waajibtaas oo bale imaam axmed ibnu xambal uu ducayn jiray yani uu ducayn jiray amiirulmu'miniin inuu yahayna u qabay markii xataa lagu la yidhi ma lagu baxaa oo ma la dagaalanaa yani ictiqaadkii kufriga ahaa bay qaateen dadkii bay ku khasbeen oo ku toojargareeyeen waxay yidhahdeen ruuxaan marka waxa ictiqaadkaa qabin wax xila oo loo dhiibayaa ma jiro kulay tahay masaajid tujintiisa qadaaga iyo iftaaga iyo fatwooda iyo wax dhigista iyo kullu daalika ictiqaadkaa gaalnimadaa ciddaan qaadan looma dhibayo weliba intaasoo keliya laguma dayin ee waxaa la yidhi ruuxii sidaas si khilaafsan rumaysan waa la imtixaanayaae waa in waxa weeye ama la garaaca ama la xidhaa ama la dilaa culammada badankoodu ruqsadii bay qaateen bacdi ka mida culammadiina waaba lagu dilay oo sidii loo garaacayay bay markaa yani ku dhinteen oo sidaa ku istishaaday yani marka culamada qaarkood yani saasaa lagu dilay axmed ibnu nuux baa ka mid a culamadasaa lagu dilay yani bacd ulculamaa waa la dilay bacd ulculamaana waa la garaacay waana la xidhay in badanna ruksadii bay qaadan tahay oo waxay yidhaahdeen war waa layna khasbo waa layna dirqiyeydi mar haddii gaalnimada laynagu khasbay maxaynu yeellaa afka baarkiisaan uga nidhaano ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaan baa ilaha yidhi afkaynu uga ololaynaa qur'aanku waa makhluuq qaar kale waxay yidhaahdeen yani markii la weydiiyey tawriyay sameeyeen markaasay waxay yidhaahdeen markii la qur'aankuma makhluuqba ayaa waxa u yidhi tawraad injiil zabuur suxufu ibraahiim qur'aanka shantaasiba waa makhluuq wuxuuna u jeedaa shanta farood hadalku xagga hoose ka tusaya yani qur'aanka tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiim shantaasiba waa makhluuq wuxuu u jeedaa shanta farood waa tawriic yaday caynkaasay culamadii ahlusunna waljamaaca kumay gaalaysiin madaxda caynkaasa ee ictiqaadka gaalnimadaa qaadatay waayo qaacidu maxay tahay laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma ahan mid gaalnimada mid kastoo gaalnimada ku dhacay oo wax gaalnimo a sameeyey ama yidhi inuu gaal yahay ka dhalan mayso ee qaar gaalnimadu uga baaqanaysaa jirta mawaanicdii qaar inay markaa joogto ama shuruuddii qaar ay muqan tahay mas'alada noocaas aynu tilmaamay xadiidka ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan waxa markaa ay tilmaamayaan sheekhdu istimbaad xadiidka laga istimbaadayo shuruud dhowra ibnu cuthaymiin yani hadal uu leeyahay ashiradiisa qaarkood uu ku yidhaahdo ay ka mid tahay markuu sharxayo qawaacid musla kitaabkiisa la yidhahdo uu sharxayo ashirada uu ku sharxay waxa uu yidhaahdaa xadiidkani waxa uu ku tilmaamayaa afar shardi in loo shardiyo xaakimka lagu baxaayo lala dagaalamayo afar shardi baa xadiidka laga qaadanaya awalan xaakimka lagu baxayo faasiqnimo waa inaanay ahayn waxa uu la yimi keliye gaalnimo waa inuu la yimaada kufri akbar waayo rasuulku wuxu uhi ilaa an taraw kufran gaalnimo waa inuu la yimaadaa kufri akbar kufrigaas waa inuu akbar yahay waa shardi shardiga labaad kufrigaasi waa inuu daahir yahay ama sariix yahay waa inuu haa bawaax wuxuu ka qaatay inuu sariix yahay oo laa yaxtamilu ta'wiila gayra alkufri fasiraad aan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin waa shardiga labaad kufrigaasi waa inuu yahay mar'i aynu arkayno oo indhaha ku hayno amaba ru'ya qalbiya waa inay jirto qalbiga yaqiin qaciya waa inaynu uga ognahay falaa takfi fiihi alqaraa'in walaa yakfi dannu wuxuu yidhi amaaraad kuma filla in la yidhahdo calaamaad xoog badan baa waxay tilmaamayaan ninkan inuu gaal yaho muslim baanu ahayn ibnu cuthaymiin baa odhanaya malana kuma filla in la yidhahdo dunuun iyo malayaal isxoojinayaa waxay sheegayaan ninkan inuu milladii iyo diintii ka baxay waa inuu yahay shay marciyo la arkayo indhaha lagu hayo ama markaa yaqiin qaciya lagu og yahay oo wallo iyo bilo lagu mari karo shardiga marka afraad waa in ilaahay xujo cad looga hayaa cindakum min allahi fii burhaan baa laga qaadanaya daliilkaasi waa inuu yahay mid dalaaladiisu ku caddahay waayo burhaan waa maxay waa awdaxu xuja xujagta uga cad wey weliba waxaa loo shardinayaa cidda xukumaysa waa inay cindiyo leedahay cindiyo leedahay maxaa looga jeedaa waa inay markaa yani ay tahay cid culamo ah oo u suubami karta inay yidhahdaan cindii kada cid aan indiyaba ahayn cindiyaba lahayn baa doonaysa inay iska fatwooto shaacirkii wuxuu uhi yaquluuna hada cindana hayru jaa'izin waman antum xataa yakuna lakum cindu waxay nagu odhanayaan buu idhi hada cindana hayru jaa'izin taasi agtayada ma banaana waman antum oo yaad tihiin xataa yakuna lakum cindu ilaa cindiya yeelata yani cindiyada waxaa looga jeeda ahliya cilmiya waa inuu ehel cilmi u yahay oo ruux markaa caalima u yahay oo wax xukumi kara waayo qadooda waxaa loo shardiyaa cilmi waa inuu caalim yahay markiisa xaruugaa markaa wax xukumaya idan waata xadiidkii burayda uu ku soo arooray ee sunanku soo wariyey ee saxiixa ahaa jamci culamada ka midna ay saxiixiyeen inuu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam alqudaatu alaaa qaadiyaani fi naari waaxidu fi ljanna رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق يعني ينين وحاو تلمامي حديثكو قضاد كو حكما وصده لبا النار تقليه بمعنى لبا النوع ما هل بفردي لبا النوع قضاد كمدا كو حكما كمدا النار تقليه نوعنا جنة قليه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة من حق قرطيه وحكو حكما يساقو جنة قليه حقي وقرني حقنا وحلقو قرطه بالأدلة دليل الله قرطه تقليد قول الشيخ لقليته حقا لكم قرطه فساودين إمام الشوكاني يا صديق حسن خان يا وحي يلادين يعني وحوي قاضي مقلد كأه التقليد والشيخ قلدنا يا وحكو حكمي وقاضي جاهل كهاي نار تلوغو قودي ويان وقاضي جاهل كهاي نار تلوغو قودي هذا قول الشيخ بوكو حكمه إسألوا قولك لكن دليلك في قرن ماي wuxuu yidhi nawowi baa sidan yidhi ama ibn xajar haytami baa sidan yidhi laakiin isagu ma garanayo wax daliila iyo waxa khilaafsan ee adillaha iyo qowlka markaa khilaafsan waxa loo daliishaday midna garan maayo qowlka khilaafsan waxa lagaga jawaabaya garan maayo qowlkana waxa u daliilka lama ma garanayo sheekh hebel baa yidhi wuu ka haystaa hataa culamada qaarkood waxay yidhahdeen hadduu qowlkaa daliilkiisa garanayo qowlka khilaafsan aanu adiladiisa garanaynin sida ibnu taymiya uu yidhahdo kale fahuwa marka min alcawaami almuqallidiin la min alculamaai almujtahidiin hadduu qowlkan loo sheegay hadda uu qallidanayo daliilkiisa waa garanaya laakiin qowlkaa waxa khilaafsan daliilkiisa garan maayo wuxuu ka mid yahay caamada wax qallidatuu ka mid yahaye culamada mujtahidiintaa kuma jiro saasuu ibnu taymiya majmuuc fataawa mujaladka shan iyo soddonaad uu ka odhanaya marka in fara badanoo waxa weeye yani doonaysa inuu wax xukumo hadduu xataa markaa furuucda wax ka yaqaano waa muqallid lilmuqallidiin yani darajadiisu hadday yani markaa saro tagto muqallidiinta qaarkoodunbuu isaguna muqallid u sii yahay ku isaguba muqallid ah oo shiika xaashiyada sameeyey ama markaa waxa weyaan yani dee kitaabkan sharxay waxa weeye isaga laftiisaaba muqallidah marka muqalidunbu muqalidiinunbuu muqalid u sii yahay marka muqalidkiiba waa saa laga tiiya balka hadda muqalidka usii aana ka war a soomaalida waxay dhahaan o aabbahay la yaabo ba aabbahay in aabihii keeno marka calaa kulli xaal afartaa shardi yani waxaa markaa raacda cindiyadaasa markaa raacda waa inuu cindiye leeyahay haddii kale muxuu noqonayaa warajulu lam yacrif ilxaqa waqada linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar nimaan xaqa garan oo dadka jahli wax ugu xukumay isaguna naarta ku jiraa naarta ayuu isaguna ku jiraa saasuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam marka qaadigii jaahilkii inuu ahlu naar yahay uu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam bimacnaa waa min ahli lwaciid ahlwaciidku ka mid yahay kuwa naarta loogu goodiyey mashiiada ilahay boos yaalla wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa kuwaas afartaa shardi aynu sheegnay waxaa lagu darayaa buu ibnu cuthaymiin uu yidhi shardi kaloo shanaad oo xaakimkii wuxuu la yimi shay gaalnimo ah oo akbar ah oo bawaax ah oo gaalnimo waxaan ahayn aqbali karin oo daliil iyo xujo ilaahay xaggiisa looga hayo oo mar iyo la arkayo ama yaqiin qaciya lagu og yahay ayuu la yimi afartaa shardiba waa yaali laguma bixi karo allahuma ilaa in qudra iyo awood loo leeyahay iyo istitaaco in isaga meesha inta laga qaado biduna biduuni mafsadatin kubraa in isaga inta meesha laga tuuro xaakim muslima marka xukunka loo dhiibo haddaan awood loo lahayn in lagu baxa ma banaano haddaan taa la kari karaynin dadka fawdiya fitna in la geliyo ma oo waxay noqonaysaa cidda waxa weeye ku baxdaa iyadoo qudrada istiaacadaasi ayna jirin istiaacada daabidkeedana hore inu soo sheegnay waa maxay waxa weeye shaygii waa in la kari karayo biduuni mafsadatin marka akbar mafsadatin kubra mafsado ka weynaansha badan tii jirtay yani la-aanteed waa in shaygii la awoodi karayo haddaan kufrigan meesha laga suulin karaynin laakiin fawdo laga dhigi karo xaakim muslima in meesha loo dhiibana aan la awoodi karay laakiin waxaa dhici karta in fawdo dadka lagu rido iyo isdhexyaac nidaamka jirown in la burburiyaa la kari karaa laakiin awood looma laha xaakim muslima inta meesha loo dhiibo in nidaam iyo kala dambayn la soo celiyo awood looma laha in lagu baxaa oo lala dagaalamaa ma banaana xaakimkaa gaalkaa waa la sabraya waa la adkaysanaya haddaan awood loo lahayn waa la sabraya waxaanay noqonaysaa in waxa weeye xaalkoodu marka uu noqonayo muslimiinta marka waxaa joogta yani inuu xaalkoodu noqonayo sida rasuulka sal allahu alay waslam xaalkiisu ahaa caadulmaki markuu nebigu maka joogay sal allahu alay wasalam marka markuu joogay dee maka yaa ka talinayay gaalaa ka talinaysa isna waxa weeye makuu ku noolaa awoodda waxa lahaa oo ka talinayay maka gaalo kacbada marka asnaamtii baa ka buuxday marka waxa weeye iyaday caynkaa tahay ayuu rasuulku sal allahu alayh wasalam haddana lagu yidhi yani kufuu aydiyakum aqiimu sala alam tara ila ladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu salaata waatu zaka oo ilahay saas yidhi gacmihiina laabtaan buui waa tuu sheekhu islaam ibnu taymiya odhanaya fii xaalati dacfi muslimiintu waxay ku camalfalayaan nusuusta sabriga iyo safxiga iyo kafiga sheegaysa gacan laabashada iyo sabirka iyo cafinta taasaa lagu camal faray marka waajib kastoo sharciga waa inagii tilmaamnay waajib kastoo sharciga in loo shardiyo istiaaca ama awood laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura ay culamadu qaacida ahaan yidhahdaan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura ilahay wuxu uhi fataqu llaha ma istatactum ida amartukum biamri fa'tuu minhu ma istatactum baa rasulku yidhi sala allahu alay waslam laa yukallifu allahu nafsan ila wascaha takaaliifta waxa weeye waxay ku xidhan tahay istiaaca man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih in munkar la bedelo iyo in waxa weeye xaakimkii gaalkaa lala jihaado iyomaa sahlan ayuhuma ashal dee in munkar markaa la bedelo oo la burburiyo oo mukhbaarada halkan khamri lagu iibiyo markaisagaa in la burburiyaa ka sahlan in xaakim ama madaxweyne ama boqor gaal ah in lagu baxo taasaa markaa ka sahlan haddana iyada lafteeda in khamrigaa la burburiyo waxaa loo shardiyaa qudro iyo awood بنفس الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يعني صاص رسولك صلى الله عليه وسلم وحولي ثانيا ما نجم عن هذا الاعتقاد أحد مداد إنه أبا هنا لبا حلقة موضوعنا مركا وحي مرة مان أو قيب كلا أياها داي أو مركا أيضنا مهمة مركا إن شاء الله تعالى ما لنت صبت ده wuxuu bilaaban doonantaa in sha allahu tacaala tobanka iyo barhka subaxnimo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk